mustafe maxamed cumar oo u shaqeeya hay-adda gargaarka bani'aadminimo ee qaramada midoobey ayaa ku eedeeyey dowlad degaanka soomaalida etoobiya inay waxyeelo gaarsiiyeen qoyskiisa sababo la xidhiira aragtidiisa siyaasadeed oo uu kaga soo horjeedo maamulka halkaas ka jira mustafe ayaa ku eedeeyey hogaanka sare ee dowlad degaanka inay ka dambeeyeen dhimashada walaalkii ismaaciil xuseen farjar ayuu u warramay
waad ogtahay etoobiya in meelaha qaarkood ay cadoonayax ka ballowdeen oo xilli dhaweyd lagu dhawaaqay xaalad degdeg ah waan garasilayaa inaad ogtahay state of emergency laba laba beri kadib markii lagu dhawaaqay state of emergency waxaa si talantaaliya xaaskayga iyo aniga ina lagu soo diray soo ma ogidin in hadda xaalad degdega lagu lagu lagu dhawaaqay oo sharci uu jirin oo waxaan rabno aan samayn karno yaa idin soo diray waxaa noo soo diray dad la shaqeeya maamulka xafiiska nabadgelyada oo iyo dad qaraabadan oo iyaga la shaqeeya noosoo magacyada waan ku sheegi karaa laakiin ma rabo maadamaan dacwado iyo hawlo kala gelayno in laga hordego ma rabo laakiin cidda u baahan maxkamadaha magacyada waan siinaynaa iyo telefoonadii iyo wixii waan siin doona hadii alayidha oo xitaa anigu aan ka hortegay oo nidhi maalinkii lagu dhawaaqaan nidhi state of emergency mar haddii lagu dhawaaqay anigu waan ka aamusaya wax walba waayo waan dareensanaa cadaawada meesha taalla iyo in maarata xaalada ay ku laanayso marka adigu waxbaad qori jirtay oo dhaleecayn jirtay maamulka haye marka xaggaad ku qori jirtay facebooka marka dhaleecayntaasa laba nooc noqonayso maamulku ha dhaco kaas ma dhaco ma oran jirin waxaan qori jiray intellectual pieces intellectual ah matelanba ka hadla mawduuc ka hadla marka mawduucaasa qofku hadduu maalinkaa u arko inuu isaga diidan yahay dhinac kale ujeedinaya marka anugu political statement inaan qoro xafiiska aan ka shaqeeyaaban in ogolayn ma qori jirinba laakiin waxaan qori jiray mawduucyo matalan ba waxaa ka mid a ormada halalaayo haddii la yidhaho oo aan arko qof oo jilaysan oo dadka kicinaya waxaa laga yaabaa inaan idhaahdo ormada maxaa loo laynaya taariikh baan wadaagnaa waa dad masaasiina waa kii waxaasaan qori laakiin taasaa loo arkisay marka inaan ka hor imid siyaasadii markaa la fulinayo laakiin mustafow taa laftigeeda waxaad sheegtay xafiis qaramada midoobay ka mid a inaad u shaqaynaysid haddana waxaad leedahay aragtiyo noocaas oo kale a markaad qoraysid waa aragtiyo siyaasadeed dabcan oo dee aragti siyaasi ah bay u jawaabaysaa marka adiga shaqadii xafiiska aad ka haysay iyo shaqadan siyaasiga ah miyaan la odhan karin xitaa xafiiskaaga xeerarkiisa ka hor imanay shaqa siyaasiga maaha hadi adaa adiga iyo shaqa siyaasiga maaha anigu kuma oran waxaa lii ogol yahay code of conductiga xafiiska nagu waxaa ka sarreeya freedom of expression wax la yidhaha oo universal declaration of right adduunka caalamiga laga ogol yahay shaksi ahaan xafiiska aan u shaqeeya code of conductgiisu wuxuuna ii ogolayn inaan ku hadlo magaca xafiiska laakiin anigoo shaksi inaan fikir kayga sheegto liima diidana inaan kala saaraan ku sheegay waan gartay waxaan laga ogolayn waxaan laga ogolayn inaan idhahdo anigoo mustafa maxmeda oo ku hadlaya magaca u n waxaan sheegaya laakiin aniga oo shaksiya haddii maanta lagu dilo falastiin laba qof laba qof in la dilo waa khalad in la yidhaha waa waa qof baa odhan kara waa siyaasad laakiin aniga waa lii ogolaya sharciga waana waana aqaanaa sharcigaan ka shaqeeya waan garanaya xafiiskayga wula socdaa waan ogahay haa walbaha kama qabo wax u taalan maaha iyaga waan gartay ama xafiiska wax u yaalla hawshaas aynu usoo noqono allahu naxariistee qofkan familigaaga ka mid ee la dilay sidee baa loo dilay anigu waxaan waxaan u dacwooday xafiiska u n-ka meesha aan ka shaqeynaya marka ahayd soomaaliya xerada xalana yaan u dacwooday dacwadii aan xafiiska awgeed waxaa helay oo ogaaday safaaradda etoobiya ee ku leedahay halkaas waxaa ii yimid niman safaaradda ka socda iyo madax saro oo etoobiyaanka ah waan diiday inaan la kulmo waxaan idhi haddaan idinla kulmo xaaladdu way kullaanaysaa cabdi inuu ibaha dilo umooyo inuu aabbahay dilo iyo inuu walaashii dilo uma socdo haddaan idinka idinla kulmo wuxuu moodaya inaan leeyahay dowladda etoobiyan xaggiisan kaa soo maray si uu tuso inaan cid ka awood badan ayna jirin wuu dilayaa kuwa inaga daayaan soddon daqiiqaa la maslaxaynaya markhaatigii waan hayaa qoraalkii waan hayaa yaa la maslaxaynaya in inaan la kulmo dadkaas waxaa la yidhi ma soconayso maadaama dowladda etoobiya federaalka ah aad wax ka aad aad etoobiya wax ka sheegayso haddii aad dowladdii ka cararto waxaa la odhanayaa isagaa wax iska og sidaa daraaddeed waa inaad la hadashaa waan la hadlay waxa hadda aan kuu sheegaya wax lamid baan u sheegay waxaan yidhi arrintaas anugu inaan la kulmayaan la ogaanin laakiin dhibaatadaasa taagan haddaad xalinaysaana xaliya ma dhicin arrintii warkii wuu baxay intaa wixii ka dambeysay waxaa keliya oon ogahay in xaaladii ay kullaatay odayaa odaygii wiilkeeda soo qabtay markii dalku loo geeyey ee hawsha dhamaatay ansiyey wadas waa la xiray alxamdulilah rabalcaalamiin xeregaan bikindhigi wax kalaan ka daqayn ubaadee casarkii la yidhi iska tagaan oo waxaad yeeshaan beritool magaalada ka baxa xageen u baxnaa waxaad u baxaysaan qabdidaha warqad warqad lama siinin waxba looma sheegin ay u baxayaan cid ay u baxayaan looma sheegin beri waad baxaysaan ubali waana dhaqan iska jira oo baxdaasi waa iska bahkeli cabdi uu isticmaalo si uu u karaas gareeyo dadka ka hor yimaada waxaan ka war helay aroos markaan toosnay in xalay habeennimadii markaa maalinkaa ku xigtay two p m labadii habeenimo sarbad in loo yimid oo la qaaday meel aa u kaceen aan la garanayn reerkaas ku dhex yaacay waa la wareeray marka yaa la qaaday ilaa mise qof baa la qaaday aabahay iyo walaalkii faysal baa la qaaday waxaa suuqa soo galay oo dacaaya war soo galay ah wiilkii gaadhigu ka dhaco wuu dhintay baa soo gashay annagu marka waxaan u qaadanay in ay eer argagixin tahay bes hal saac kadibna guri baa laga soo hadlay waxaa meydkii wuu yaalla aabahay baa soo hadlay haddana wuxuu yidhi aabo imirkii meydkiisu wuu yaallaa sidaa la idiin sheego wuu dhintay warkaas yidhi laakiin waxaan markii dambe ogaanay oo nolosha xogta ahayd wiilka waxaa lagu qaaday gaarigii dawladda laga qaaday meesha la yidhaahdo dagaxbuur gaarigii dawladda wuxuu dhigay qabdidahar qabdidahar waxaa lagaga qaaday gaari jaad yaa lagu bedelay yaa gaari jaadlo oo gabarh xaawo la yidhaha oo reerkanaga oo taajirada oo dadkan hadda kondaraatada iyo wax ka shaqeeya ah gaari ay leedahay kali baa layihahda qolasha ka jaadka ah yaa lagu wareejiyey odaygii shidkaa la geliyey wiilkii korkaa la saaray markaas waxaa la yidhi na socodsiiya wiilkii jirdib jirdib baa lagu bilaabay sida laftiida meedkii lagu arkay qacan taban iyo xumaha xarinkaga yaali iyo halkii baa jirdib lagu bilaabay madaxaa dhagax lagaga dhuftay magacyadii xitaa dad ku dhufta waan hayaa wiilkii markuu markii sakaraaday yaa la qabtay jambigaa intaas yaa la tuuray gaarigii waa la joojiyey waxaa la yidhi aab adeer soo dego wiilkii wuu istuura wuu dhacay waxaa loo leeyahay wuu istuuray maaxa marka waxaa loo leeyahay wuu istuuray waxa weeye wiilka cabdi baa handadi jiray maalin walba waan ku dili oran jiray markaa baryahan dambe shaqooyinku wuu nacay xaafaduu iska joogaa wuu cabsadaa habeeniyo maalin anigi la soo hadlaa wuxuu yidhaahdaa adaa adaa naftayda ku socda buu yidhahdaa buuqya bad noocaasu galay maalin dhowto oo booliska la joogay yaa toban jeer waxaa la weydiiyey mead xanuunsanaysaa annagu waxaanu moodnay in loo jeedo ha la iska daaya ninkan marka waxaanu yidhi ha wuu xanuunsanaya marka wuu xanuunsanaya maxaad ula jeedaa haddaan ogaanay haddaan ogaanay haddaan ogaanay ujeedada waxaa weye ujeedada in la yidhaahdo wuu waalaa oo iska tuuray gaariga in la yidhaha wey ujeedadu marka halkaa i kala caddee wiilku markaa muu ma xanuunsanayn xanuunsanayn balaayana ma qabin mana xanuunsanayn su- halkaa su-aalan ka- daraaddeed- halkaa su-aalan kaa weydiiyo Een, waxaad sheegtay wiilka een, sida la warbixinta aad ku heshay hore inay ahayd wiilku inuu gaadhi ka dhacay qaadwale ah oo halkaa uu ku dhintay warka koowaad Sahiih.
kaasu ah sax Een, sidee baad ku caddayseen in warkaasi aanu sugnayn oo ka hor een, gaadhiga dushiisa lagu jir dilay waxay gaaladu tidhaahdaa taas oo kale adigu shaqadaad qabsanaysaa waxaad weydiinaysaa su-aalihii feerka ah laakiin waxay gaaladu tidhaahdaa su-aalahaas oo kale waxaa la yidhahdaa jira circumstantial evidence circumstantial evidence waxaa weeye isu- waxyaalaha marka ha- aadan adigii meeshii joogin loojiga iyo isugeynta ku keenaysa laakiin maxkamadda iyo forensic evidence waxaa la baaritaanka la yidhaha gacanta qofka laga qaadayo luqunta waxa kaga yaallaa ma la eegaya taas waa forensic evidence maxkamadda u taala hadda anigu waxaan kuu sheegaya waxa weeye waa circumstantial evidence baa la sheegay baaritaan haddii la ogolaado waa la baari doonaa oo dadkii la waraysto aabahay ka- ka mid yahay dadkii kale kamid waa la ogaan doonaa inkastoo aabahay hadda uu xaaladkan ku jiro oo qasbay oo maaragtay waxa uga daran dilka uu yahayba in la yidhaha dilkii xaqir in la yidhaha oo waxaa tidhahdaa in dil in la- in lagu yidhaha taasa xanuun ku haysa
kaasi waxa uu ahaa mustafe maxamed cumar oo u shaqeeya hay-adda gargaarka baniaadminimo ee qaramada midoobay oo ku eedeeyey dowla degaanka soomaalida etoobiya inay waxyeelo gaarsiiyeen qoyskiisa sababa la xiriira aragtidiisa siyaasadeed oo uu kaga soo horjeedo maamulka halkaas ka jira islamarkaana sida uu yiri ay dileen wiil isaga ah la dhashay mustafe waxa uu khadka teleefonka ugu waramayey xuseen waa ismaaciil xuseen farjar
dhegeystayaal waxaan isku daynay oo naga xusuusina inaanu la xidhiidhno madaxda dowladda deegaanka soomaalida ee etoobiya si ay uga jawaabaan eedahan balse nooma suurtagelin marka ugu horreysa ee aanu helno waanu idiin soo gudbin doonaa